waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a haatan aan u noqono maalintii qaxootiga maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta qaxootiga waana maalin lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waayo aragnimada dadka qaxootiga ah waxay sanadkan kusoo beegmaysaa mar kale iyadoo dad soomaali ah ay ka mid yihiin qaxootiga ugu badan caalamka warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey inanala socodsiinayo jacfar kukay mahadsanid jaamac maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka sanadkan warbixin ay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay shan iyo lixdan milyan oo ruux ayaa wadamadooda ka cararay daqiiqadiina waxa ay hay-addu sheegtay in lixdan ruux ay qaxooti noqdaan taasoo tirada sii labalaabi karta maxamed cabdi afey waa ergeyga gaarka ah ee u n h c r soomaaliya u qaabilsan waxa uu sheegayaa in korarka tirada qaxootiga dunidu ay soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan qaxootiyaha soomaaliyeed way weli way socdaan oo way soo gelayaan wadamada deriska ah iyagoo islamarkaasna kasoo cararaya maaragtay abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo oo dowladaha deriska usoo raadsanaya hoy iyagoo kasoo cararaya dhibaata nolosha yani gudaha soomaaliya qaarkood ku haysata in badan oo hadda aan ognahay runtii inay uqaxayaan yemen iyo wadamada yurubka uqaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba oo hadda waad ogtahay inay aada ugu dhibaateysan yihiin wadamada sida libiya ay ugu dhibaateysan yihiin marka qaxootiga soomaaliyeed waxay kamid yihiin kuwa caalamka oo soo kordhaya
xeryaha ugu waaweyn ee ay qaxootiga soomaalida ahi ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada deriska sida jibuuti etoobiya kenya iyo yeman waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay hal milyan oo ruux sida uu tilmaamayo maxamed cabdi afey madaxa xafiiska u n h c r ee soomaaliya taqriiban ilaa iyo sagaal boqol oo kun oo qaxooti ah oo soomaali ah ayaa ku daadsan daafacan east africa mase wadamadan deriska la ah soomaaliya oo loo yaqaano wadamadan ku booday higaad muddo labaatan iyo toddoba sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin marka xaaladdoodana runtii muddadan dhowba aada umayna fiicneen waa midda keenta markaani in lii magacaaba si si toosa loogu cabaaro arrimaha soomaaliyeed maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab soomaaliyeed oo ku dhibaataysan deriska oo sugaaya wadankooda wakti intuu diyaar ka noqon lahay sugaaya muddo badanna sugaayeen qaxootiga soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxa ay ku nool yihiin yemen iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeye oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay-adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska u n h c r ee dalka yemen
tirada hadda dadka meesha joogto horta soomaali oo keliya ma aha waxaa waaye maxaan kuu sheegaa laaji oo dhan wa soomaali eritareya oromo falastiiniyiin suudaniyiin macnaha laaji oo dhan wa laakiin tirada ma ma yaro maha mana cadadi karo mana cadadi karo ilaa laamiga ilaa iyo u n k albaabkeeda waa la buuxaa dahabo cabdifaarax waa guddoomiyaha qaxootiga soomaalida waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootiga guryaha uga soo baxeen duruufta soo bixisay ma haystaan caafimaad ma haystaan musaacidaad maaliye ma haystaan resalminti wax ay haystaan qaxootida wixii loogu talagal waxay haystaan ma jirto shaare ay ciyaalka oo wada yaalin ayagoo xanuunsan umulaha waa nala socdaan ayagoo laba maalmood dhalan waxay soo bixiyeen waa duruuf yani hayso awgeed iyo wax la-aan hayso awal waxay ku noolaayeen qaxootida dalka yama joogo dumarka waxaa ka shaqayn jira guryaha carabta agara baabuurta ay dhaqi jireen wixii oo dhanna ma lahaa hadda
dhibaatada qaxootiga soomaaliyeed ee yeman ku sugan ay ka cabanayaan waxaa ka markhaati kacaya maxamed cabdi asey oo u n h c r soomaaliya u qaabilsan marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxaabay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqaymo aanay cidi sii dabagelin midda hadda ugu dhib badan oo anigaan u arkay culeys badan oo ka jira waa qaxootiyaha ku nool yemen dowlad shaqaysa oo shacabkaas difaaci karta meesha kama jirta shacabkii yemeniga ah ayaa soomaaliya usoo qaxaya inay qaxooti ka noqdaan marka kuwa soomaalida oo ku nool yemen runtii aad iyo aad u dhibaataysan yihiin macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxaa uga daran nabadgelyadan uga daran marka anagu haddaan nahay hay-addii u saabsanad arrimaha qaxootiga runtii waxaan ugu baaqnay ciddii rabta inay kusoo noqoto soomaaliya oo calaa aqal wayba isdhamaana yemen iyo soomaaliya aad bay isku dhamaanay inay beesha caalamka ay caawinayso
xerada ugu weyn ee ay ku jiraan qaxootiga soomaalida ahi waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhigooda yeman tan ugu daranna waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo kaasoo sidaa ay ku doodayaan aanan toddobaad xataa ku filnayn waxaana sidaasi inoo sheegay guddoomiyaha xeradaasi maxamed cabdi colow waaw annaga horta qaxooti baan nahay dad markuu qaxooti yahayna dee duruubtiisa waa garanay waa iska adag tahay qof qaxooti oo qaxooti magaciisaba qaxooti u yahay baan nahay xaraan ku jirnaa xarada aan ku jirno midig iyo bees ma nooga bixi karno wax yar oo raashin oo badneen baan ku haysanaa raashinka waxaan qaadanaa lix kiilo oo maxaan ku dhahay saddexna ay loordi tahay saddexna uu qamido yahay waxaana ku qabnaa bil soddonkeedaan ku qabnaa marka waad garanaysaa lix kiilo oo raashin ah bil soddonkeed inuusa maaragtay qof aysan anfixaynin maaragtay wax meel ka gaarin aysa laakiin naftuun baan kaga sabrnaayo maaragtay waan kaga sabrnaa maxamed cabdi afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga soomaaliyeed ee dalalka deriska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumiba ha ugu badnaatee anigaa soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala kenya iyo ethoobiya iyo jabuuti iyo kuwa ku nool uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aada iyo aad la dhihi kara isbedel ayay u baahan tahay beesha caalamkana waxaan ugu baaqay nolosha ay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashiinkii qaxootiga la siinayey in si aada iyo aada loo dhimay waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aada iyo aada u adag tahay marka kayladaan ayaan u samaynay qaxootiga soomaaliyeed beesha caalamka annagoo ka codsanayna in noloshooda wax laga bedela suurtagal ma aha soddon sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan xarooyinkaasna runtii aad ogta xaaladay ku sugan tahay inay tahay xaalad aada u ficlaan inayna ahayn maxamed cabdi colow waxa uu xusayaa in dhibaatada jir ahaaneed ee ay horey u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajabaaba kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu hakiyey qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada lix dal oo ay soomaaliya ku jirto waad garanaysaa qof qaxootiya oo maxaan ku dhahay labaatan iyo toddoba sano labaatan iyo lix sano xarag ku jiray oo hamigiisii iyo hawadiisa ay ku jirtay mar baad ka tegi doontaa oo maaragtay aad tegi doontaa wadamada horumaray ee maaragtay dhaqaalaha leh ee dadka uu nolosha fiican ka helaya uu ku fikirayay oo rasabta minti la siiyey oo maaragtay in badan ku haminahayey inuu wadamadaas tegi doono soomaalida waxay tidhahdaa geela wuxuu kaanta u wareejiyaa bulaali iyo iyo sabaalaad ka cabbi doontaa marka dadka iyaga ahaa ee hamigaa qabay culays badan baa ku yimid marka hadee waa niyadoodii maaragtay way soo xirmaysaa master colow waxa uu sheegayaa in qaxootiga soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hami ka leeyihiin islamarkaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid haddiiba ay soo muuqato meed meel aada u fog kasoo bidhaamaysa wakti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalka anaga markaan ka hadlanayo dee mustaqbalka anaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaata inaan noqono ma doonayno waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalka anaga aan ku noqono oo asoo nabadda aan tagno muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soconayay dadaallo soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xeryaha ku qabeen ka sii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen aawadood sida ay inoo sheegtay ruqiyo cali raage oo ka mid a qaxootiga ku jira xerada ifo nin aan gurigiisu xaaqnayn oo gurigiisa guban hayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la daga lahayn oo cidda gurtada soo cararayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso dadku waa ka qulqulahayoo shalay kuwii tagay baa imaana waxay ku dhahayaan iskuul male biyo male waxba male meelaa u socota male walwalku habeenka waxaad moodaa habeenkiina jeedibaata maalintiina waa fadhidaa dalka jabuuti waxaa ku sugan qaxooti fara badan oo isugu jira kuwa magaalada caasimadda ah ku nool iyo qaar kaleoo ku jira xerada cali cadde ee gobolka cali sabiix sida axmed jaamac oo qaxootigaasi ka mid ahi uu sheegayo waxa ay jabuuti dowlad ahaan ka heleen soo dhoweyn diiran iyo xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqi karaan weli ma arkay qaxooti oo oo xuduudda loogu tagayo lagu hortagayo oo lasoo dhoweynayo weli waa kii igu horreysa arko ethoobiyan soo maray kenya soo maray ugandan soo maray qaxooti laakiin kuwan boodarkii ayay kaaga hortagayaan bay soo dhaweynayaan hay-adda u qaabilsan dowladda jabuuti dhinaca onars la yidhaahdo xaggaasaa lagu soo dho gaariyaa lagu soo qadaa qadaa lagu soo siya kaamka ama magaalada markaa doonaysay amnigeynana boqolkiiba boqol waxaan u nool lahay sida ninka muwaadinka jabuuti u nool yahay oo kale ayaan u nool lahay waana shaqaysan karnaa magaalada waa ka shaqaysan kartiyaala hase yeeshee qaxootiga jabuuti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la-aan dhinaca caafimaadka iyadoo adeegii caafimaad ee ay u n h c r ka heli jireen laga jaray haatanna ay meel cidla ah fadhiyaan tusaale ahaan barsanti haddaan kaaga soo qaado caafimaadka hadda haddii aan hataa qalin u baahnay hal milyan ay ku baxdo waa la isiin jiray waa la iqali jiray dakhtarka dad badan operation loo sameeyey masalan laakiin sanadkii bilowgii laba kun iyo toddobiyo tobanka markii la joogo projectii waa la joojiyey miya ilaa hadda wax aan caafimaad haysano male bishii hadda toddobaadaa soo dhalanaysa soo maahay caafimaadkeeni qiqiin ayuu ku jiraa caafimaad ma haysano dhibka noogu weyn way taas marka laga soo tago qaxootiga xeryaha ku jira waxaa jira kuwa aan ka yarayn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool kuwaasoo aanan haysan adeegga yare ay helaan kuwa xeryaha ku jira laakiin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan waxa ay dheer yihiin aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay jacfar kukay oo warbixintan inooga diyaariyey maalinta qaxootiga adduunka